baasho wafdiga maanta kismaaiil tagay baan kamid ahayn ee madaxweynaha uu mataqaana hogaaminayay waa tahay waxaad iga warantaa bal socdaalka xagga lagu tegay adiguna aad ka mid tahay waxa uu ku wajahanaa
socdaalku wuxuu lahaa runtii safar ballaaran oo madaxweynaha federaalka soomaaliya hogaaminayay mudane xasan sheekh maxamuud wafdi fara badan oo goliha wasiirada xildhibaano dad kaloo siyaasiyiin oo maaragtay kala duwan ah ayay ahaayeen arrintaasna waxay maaragtay mataqaan ujeedadoodu ahayd ciidamadii sirleon ee muddada ku sugnaa magaalada kismaayo oo la rajeynayo macnaha mataqaan january fifteenkeeda inay macnaha mataqaan dalkooda dib ugu noqdaan ayay ahayd xafladaas runtii si aada u fiicanna waana lagu soo dhaweeyey maamulka jubba madaxweynaha maaragtay hogaaminhayay halkaa waxaa ka dhacday mataqaana soo dhaweyn taariikhi ah hawshana waxay u dhacday kolley sidii loogu talagalay madaxweynuhuna kolley khudbad aada u dheer oo mahadcelin u badan dalka sirleon iyo ciidamada sirleon ayuu halkaas ka jeediyey runtii arrintaasna waxay ahayd arrin aada u fiican oo maaragtay mataqaana taariikhi ah waa tahay waxaad iga warantaa markaa shuuriy ciidamadan siralion ka socda ee la sagootinayo ma qayb ka mid unbaa baxaysa mise gebi ahaan ciidamada siralion ee dalka joogay ayaa la sagootinaya oo sidaa ku tagaya ciidanka sirleon baa tegahaya sida maaragtay aan u malaynayo kiyaastii maxaa markaa ugu wacan tegistooda wallahi kolley mataqaana taasu waa arrimo ku saabsan maaragtay mataqaana xagga amisom iyo igad iyo laakiin ma aha wax oo maaragtay dhib ah kolley ma aha ciidamadaasna runtii inta ay joogeen abaal badan bay nagu leeyihiin hawl fiicanna way qabteen haddana kolley maaragtay mataqaana runtii waa un hawl lasla gartay oo ma aha wax oo problem ama dhibaatoa ma aha ama khilaafa ma aha arrintu sidaas ma aha waxaad markaa ka warantaa ciidamada siralion waxa ay ka mid yihiin ciidamada amisom ee dalka jooga ee nabad ilaalinta u yimid marka ma ciidamadii amisom ayaa sidaa ku baxaysoy iyagu bilaabayaan mise waxaa laga maarmay baahidii loo qabay ciidamadan siralion ee dalka jooga maya ciidamadii amisom baahideedii weli way taagan tahay waxaan la rajeynayaa macnaha mataqaan inay ciidamo kala yimaadaan laakiin arrimahaas waa hordhac weeye kolley ciidamo kale oo booskooda buuxinayana way imaan doonaan marka ay macnaha mataqaan ay u dhamaato hawshooda marka tegistan ciidamada siralion ma mid dowladda siralion kasoo go-dayba mise waa mid ciidamada amisom oo iyadu howlgalkan hagaysa ay ciidamada ku kala bedelayso hadba tii ay doonto ama wadankii ay doonto ay kala imaanayso ciidamada tii aanay doonayn ay dib ugu celinayso dalkeeda ma saasaa shuri kolley labada dawladood way isku afgarteen waa arrin macnaha mataqaan aan khilaaf iyo waxba ahayn waa arrin macnaha mataqaan aada iyo aad laiskugu qanacsan yahay hadday noqoto igad hadday noqoto maaragtay african union iyo hadday noqoto labada dawladood sirleon iyo soomaaliya marka waa arrin macnaha mataqaan kolley aan bushi lahayn aada iyo aadna way umahad celinayna ciidamadaas mana iloobeyna taarikh ahaan maarata waxa ay maarata wanaag u geysteen
ciidamada kenya ayaa sidoo kale ku sugan kismaayo iyo agagaarka iyagun xaaladooda ka warran ma tegayaan mise way joogayaan maya maya ilaa hadda wax tegid la yihahdo ma jirto way joogayaan howlgalkooda iyo shaqadoodana way wadanayaan goorma iyo wafdiga uu madaxweynaha hogaaminayo ay kasoo dhamaanayaan kismaayo iyo howlahay u tageen madaxweynaha hadda laftigeeda wuxuu kula jiraa macnaha mataqaana shir dadki reer jubbaland ee soo dhaweeyey iyo maamulkoodii ayuu macnaha mat iyo odayaashii waxgaradkii salaadiintii iyo maaragtay mataqaana maamulkii oo idil hadda ayay maaragta mataqaan wada fadhiyaan kala war qaadan hayaan waxaan rajeynayaa madaxweynuhu inuu maaragtay galabta ku noqon doono magaalada muqdisho insha allah